Heestii afraad ama maasadii afraad ee laga taliyay magaalada Hargeysa waxaa ku soo galay Axmed Daahir Cabdi. Maasadaa magaceeda waxaa la yidhahdaa Saben Samadiide Dabilowr. Axmed wuxuu tiriyey labaatankii bishii labaad siddeetankii waa Hargeysa wuxuu yidhi waa dardaaran nebiyo waa deeqda barahoo waa deris ilaahay dusha waayo hore iyo dumaddiisa saaroo ilayn diirka naxe iyo damiirkaa canaantee dhamac buu ugu duugoo sidii nuuxii loo diray kuwii uu ku daalee kumankii da'diisiyo waxyigii ku soo degay anu gelin dubaaqood dabadeed ilaah nacay markii uu ducaystee u dalbaday dhibaatada daad qaada lagu rogay duufaanka xoogga leh wuxuu doonay inuu helo do'da ay ku leexsheen dunta gunudka adag leh dabacduu asuu weli furashada u diiday weli dacalka haystee danta guud ka xirshee uunkay dabeeciyo diinta iyo dhaqanka iyo dalka ay wadaagaan iyo daymo aayaha duulaanka socodkee loo dooray hore iyo deegaan halkii leh duunyadu ku filan tahay dawyada aroorkiyo dabku kuu agtii yahay iyo ceelka loo dari inuu dawlis leeyahay ama daal wax ii qaba sida loogu doojiyo ilan waa uu daran yee in durduurad lagu simo dabadeed wuxuu helay inuu diiqad weyn qabo uu dibiga xooggeli geesaha ku daydayo daacadi ammaan leh dabuubtiisii toosnayd wixii keenay diiftiyo sidii loo daweyn laha aada buu isugu day dugsi mala qabyaalay hadalkii kusoo duub isagoo dareen qaba doqon garashadeed iyo waayeel il durugsani ama daalinkii qabay dembiyada laxaad kale dabadhilif cad kuudheed loo soo deldelay iyo mid dulqaadka weliyada darajooyin dhaafiyo dulligii mid qaba mid qabatimay giddigoodba wada dide nabarkiina wada daye ha yeeshee la kala durug doodoo qadaadh iyo diriir gooraheedii danwadaagta guud iyo dirsok dirsokeeyo oo kale gurmad aan dabaalnayn suxullada la wada duub waxaan uga dan leeyahay fallaar baan eka u diray nimay durina yeelkii wallee kuuma duurxulo kaama dhowro dakharkana ilaahay haddaayee diriicii hadraawee u dibooday waa hore da-da ugu gardaadsoo daalacan xaqii yidhi ilaan waa kudayaashee damiinkii i sidihaas isagoon cod dahab iyo murtidii ka degilayd midna daayinuba dhalin derdar maasadoo dhaaf kaa waxaa ka sii daran ninka ceeb dushiisa ah gacantii ku daabacay dugsiyadana lagu dhigi kan difaac usoo galay daanada qabiilka iyo waxa lagu dugaashado daahyaale oo kale gobonnimada dacaldhigay dikrigii islaamkiiyo masalada la daalacan qalinduure goortuu fiqiyada ka wada diray cilmi daalid waa kee dulucdeedu waxay tahay shaxdan laysku dabargo-ay duubtiiyo irmaanka ah uu degay hadraawaan ka jiraayo duufkaoo godka doonan baan degay sowtaan dagaalkiiyo do-ayntaba ka dhowrlaa la durduuran jiray nabad anigoon degdeg ahayn mar labaaduu dabad galay dermadana u jiifsaday wehelnimo dareensii dejinaayay sheekada dhinacaa dabayshiiyo dabadaba anaa xigay waxa ciyaduwaagiyo bahal sooma dayn jirin inta aan dabka u shiday inuu ladana daydayey sidii loogu digi jiray ibtilada dadkii hore diiwaanka geliyeen iyo wixii ka daahiray dugaashii aramida duugaashii aramida daliilkeedu marin jiray daadihin kusoo waday bal inuu ku diirsado ka darbaadi leedae dihashadii muxuu dhalay xasan oo madiibi ah tolowdii u daran yahay waa ruuxu dundume iyo madiroo kalaayoo qalbigaa dahaad iyo daah kaga lingaxan yahay tolaaye dadkaygii dib u soo hayaayo halkaan giib ku dilay bay doraad iga baaqeen waxaan uga dan leeyahay fallaar baan eka u diray nimay durina yeelkii walle kuuma duurxulo kaama dhowro dakharkana mar hadduu ku-digashiyo damanaanta kuu filay uu dalaasi kaa xigay wixii kaa dayacan iyo diihaalka kaaga ah kugu daawan maayee anaa u qaatay doorkay dacar iyo haddii ay deebaaq sidee tahay hadday soo darooraan daruuruhu balaayo degeladuna qiiqaan ololkuna dudada gubo diintaan ku dhaartee naba dooran maayo nina daawadeed iyo heshiiskulama daalo dowmarin ma yeelo damcad iima laha oo in la degana waa nacay digigahana maayee ninka qaba digriig iyo xikmaddii ku duugnayd abwaan doora gaashaan daadiyo cilmiga jira duqa garashadoo dhigil bal dictoor wax xurayaa dafiraada godobtiyo duudsiga xagguu marin waxaan uga dan leeyahay fallaad baan dharka u diray nimay durina yeelkii walaa kuuma duur xulo kaama dhowra dakarkana ficilkaa ku diiqoona casooiyo doofaar deeradu siday tidhi araggaa dadkaa dhiba diinkuna siduu qabo cidna kama dambeeyaba bisaduna dadaalkeed daar kuma ganaysee kuddikay waxay tidhi raaxada diyaarka daayeerku foofiyoo kuddigaas qaraabkii duudkana ilmaha saar oo daaji midhihii dib markuu u rogayana cunuhu digsiiyo matagbaanu daacaa ilaa duhurkii wuxuu cunay dabci uu lahaa iyo ilan gowgal weeye dadmihiisa saaraa duufkaa nijaasta ah iimaan dalooliyo damcamaasho weeyaan waxaan uga dan leeyahay fallaar baan cirka u diray nimay gurina yeelkii walla kuuma duur xulo kaama dhowro dakarkana duumaale caydhiib laga duubay maalkee dabatada ku raagtee dad ilaahay loo galay muslimnimo daryeelkeed damaashaadna lagu waday dumarki iyo carruurtuna daf intay u qaateen heesaha codanan iyo farxad ugu dabaaldege dayr iyo guyaad wacan doog xoolihii hele dararoo nirgii iyo weyluhu duduuboo meeluhu laxdood bihin uga daatay edegii isna daasadiisii kolba naas ku dowdabi dibirada dibirada calooshiyo bal inay dilaadiyo inuu weli dalool hadhay doogigii mililaca kuwii maali jiray damar kuwii maali jiray damar waa xaalka dunida qatanida barhkood diid badhna daaqsin yeel socday qaadacalka hoos dhige wax siday ka daataan ilmaduna dareertoo waxay quudareeyeen damqashada inuu naxo misna waa uga sii daray ragga kiisii dubi jiray isagoon dubihi iyo hubka kiisii dilila iyo daabicii hayn meel baas daf yidhioo aakhiru u daadegay waxaan uga dan leeyahay fallaad baan cirka u diray nimay durina yeelkii walla kuuma duur xulo kaama dhowro dakarkana dayimow rasuulkiiyo diinteennu siday tidhi dabayaaqadii iyo marka dunidu ay tahay maalmaha u dambeeyay duulooba ayagu waxa dowladnimada iyo xukunkeeda dhiga fura duul qaawanaan jiray doogdhabasho geli jiray cagahooda daadkiiyo durujaagu kana hayn dabaduna ku taal weli oo dabool ku go-an yahay daahdayo allahayow dumi fooqyaduu odhan dooqiisu wuxuu yahay darxumada ninkii qaba haba wada degay riix eebana daciifkiiyo danyarowga oo idili isagaa u deyroo hiilkooda aan degin dulucdeedu waxay tahay waa daraja noloshie dembiyaa la kala galay waa la ijtimaaciyey nin damaanad soo qoray wuxuu yidhi dacwaan qabay juudisha garniqidiid daalac buu u raacoo u dujeelka buu yidhi dulucdeedu waxay tahay samadiide dabin dhowr daldaadna lagu waa jismo kuma badbaadine dablahaa ka maagoo aan shiishka kuga dayn waxaan uga dan leeyahay fallaad baan cirka u diray nimay durina yeelkii walla kuuma duur xulo kaama dhowro dakarkana ninka loo damiintiyo ninka dayro kaga maqan dib jirkiiyo saboolkiiyo durdur lacaga kii qaba daankuna ballaadheen ee weli la duugaa haddii uu digtoonaa ama aan la degi jirin ilayn wuu dayoobee haddii fooda la ysdaray duqayskiina uu dhacay madaxow dayaanka dawanow dhawaaqa deeqsiin abwaanka duuldhega nuglaanta dulmiyow xanuunkaa bal xaqow dahsoonkaa dufanow dhalaalka galool diirrimaadka gudinayna daabka doogow adayga dayloyna shilalka dilaalowna suuqa iyo maanta dalaga damaanowna beeca ninna daamurkiisa daabaqaada eedda taariikh dhawaadda diiwaanka kaydka herarayna dooxa doolloyna hadhada gujuumoyna aragga qandalaay dawaafka doolow xadkaaga shabeellow diniinka dekadii kismaayoiyo looda daabaxeedda dooyeyna geela deexayna idaha daaloyna quruxda daagaan ku socodka galbeedow duruufta biri dhabe cayaanka daacadi ninkeeda dallacaada yeelka ama diifta guudka darmaanowna oradka deriskowna hiilka duulaanka calafka ma dabaalgelayside dooniyey nasiibka haddii kale dalxiiska alcuruuba dabaqa daaqada xidhnaanta iyo soo degayga